haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii caweyska washington waa kan cabdixakiim maxamuud sharwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogta anba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska washington barnaamijkeenna caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah haweenay raadinaysa hidasidaha ama halka ay asal ahaan kasoo tafiirmeen xoola ay hadda dhaqato dadkii ay ka iibsatay tiri ama ii soo caddeeyay riyahande orgidii dhashay ama lacagteedii soo celiya bal xoolahaasi waxay yihiin iyo weliba sababta ay u raadinaysaba barnaamijka ayaad kaga bogan doontaane sidoo kale waxaan idii hayaa aynu caawana ku wada caweyn doonaa xubintii alabuurka iyo heesaaga ee iyaduna dhegaystayaal barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawan aad maqli doontaan
laba qaaradood ay kala joogaan in dad iyagu u yaro dadawaaye yaro kala geeyaan oo ay damceen laakiin ay ka gudbeen deedna markii dambe ee hawshoodu ee isku soo dhadhawaatay ayuu ila soo xidhiiday ayuu wani ilaahayntiisa tahaye
waabwaan amiin samadoon oo qaybo ka mida sugaantiisa inala wadaagi doona barnaamijkuna waa caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal shucuubta dunida ku dhaqan ayaa marka laga imaado kala duwanaanshiyaha dhinacyo badan oo ay ka mid yihiin midabka afka diinta iyo weliba qaybo kale oo qolo walbaba u gaar ah ayay jiraan waxyaabo badan oo mideeya oo ay wadaagaan kuwaas oo ay ka mid tahay xoolo dhaqashadu iyadoo ay si gaar ah u dhaqdaan dadyaw badan oo qaaradaha dunida ku nool kuwaas oo ay ka mid tahay soomaalida oo laguba tilmaamay inay xooluhu yihiin isha dhaqaale amaba nololeed ee ugu muhiimsan qaybo ka mida dalkan maraykanka ayaa dadka tuulooyinka ku nool qaarkood ay dhaqdaan xoolaha kuwaasoo qaarkood ay ka ganacsadaan xoolaha laftooda halka kuwo kalena ay maalaan haddaba toddobaadkan ayaa haweeney ku noolo gobolka koonfur bari dalkan maraykanka ku yaalla ee florida ay samaysay amaba ay la timi tallaabo dadkii la yaab ku noqotay kadib markii ay dalbatay in loo sheego neefkii dhalay amaba halkii ay asal ahaan kasoo tafiirmeen dhowr xabo oo riyaa oo ay leedahay arrintaas oo markii laga hoos qaadi waayena ay keentayba inay dacwad soo oogto hore ayaan dhegaystayaal u maqli jirnay nimbe ceesaanti ceel keentay bal haddaba sheekadaasi yaanan idinka dilin aan soo dhoweeyo cabdixaafid cawil ismaaciil oo isha soo mariya islamarkaana sheekada inoo haya aad iyo aad ayaad mahadsantay cabdixakiim maxamuud shurwac wagaag baradad ugu horreynba faahfaahin guud naga siiso sheekadan see u dhacday horta cabdixakiim oo dalkan maraykanka guud ahaan iyo waddamada reer galbeedka wuxuun baynu arki jirnay ilmo yaroo dhashay oo laysku haystayaa dhalay iyo d n a ha laga qaada iyo aabihii kumu ahaa iyo hooy magaranaysa oo dee ku badanba iska magaranaysa hawshaas waa iskaga badan tahay laakiin gobolka florida magaalada la yidhaahdo odisa sheeko taa ka duwan oo d n a da ku jirto d n a gu waa haddii baidma iyo waa hidasidihii ayaa ka dhacday gabadh ayaa jirta markaa waxay ka ganacsataa oo ay soo iibsataa xoolaha oo ay sii iibsaa tobankii sano udambeyey gabadaas hawshaa ku jirtay marka waxa ay soo iibsatay riyo asalkooda uu kasoo jeedo nigeria yacnihii dee muddo hore ama asal ahaan xagga manaa waa nooca caadiga nigerianka la yidhaha waa jira ee la yidhaahdo marka war taasina waxay ku xasuusinaysaa xitaa dalkii markii la joogay dhulkeena ma garanaysaa riyaha iyo qaar baa jiray dee yaman iyo carabaha inaga soo galo oo kadi duwanaa ma garanaysaa suuriyan qaar la odhan jiro dhaadheer baa jiray oo ka duwanaa way jireen oo dhaadheeraa marka tira intee leeg bay cabdixaafid haysataa tiradan ay doonaysa hidisidaha raadinaysa in la baadhaa waa tira intee leeg dadka qaar waxay isweydiin karaan in la yidhahdo talo dee tiradu ma badan tahay gabadha riyo badan ma leedahay laakiin waa shan riyaad hadda waa shan keliya waa shan keliya ta kale aan doonayo inaan xuso waxaa weeye cabdixakiin oo dad badan oo barnaamijka dhegaysanaya iyaguna ay ku qusfi doonaan dhulkeenii oo kale xoolaha hadday riyaha noqdaan hadday geela noqdaan hadday looda noqdaan magacyaa loo bixiya marka dadka qaar marmarka qaarkood baad weydiinaysaa torneo riden ama xayawaankan marka magaciisa loogu yeedho ma garanaya laakiin way kartaa wa gata ayago odhan markaa gabadhan magacyo bixis shan magac oo yacnihii dee yacnihii qosolka aad yaabasaba u bixisay markaa shanteeda riyood waxay u bixisay bella iyo gigi iyo rosia iyo selda iyo margot waxaan sileedahay magacyada qaar baa iminka riyaha dalkii la bixi doona moogta
qiyaastiina waa magacyo markaa dadna way ku heli jiraan si guud oo kale Dabcan.
In lacag intee leeg bay siisatay shanta riyaad dabcan de kolle way ka ganacsataa baa tidhi lacag intee leeg bay siisatay si fiican dad badan waxay isweydiin doonaan tano ridu maraykan intee ka joogtaa De, oo, de, maadaamaynu xoola dhaqato nahay dee idihii waad garanaysaa iyo ceesaamihii iyo wankii iyo dee dhaqaalihii la kala siisan jiray dee deegaanada soomaalida meel kastaba waad fahmi kartaa cabdixakiino riyahan shanta ah ee shantaa magac leh ee la yidhahda nigeria margoodskoo kale sagaal boqol oo dollar ayaa laga siiyey shantii xabbaa laga siisay shantii xabo marka waa dee sagaalkaa boqol baad u qaybanaysaa shan ahe waa gartay haddaan ku weydiye cabdixaafid ujeeddaday u doonayso inay hidasidaha looga qaado oo loo baaraa maxay tahay waxaa la sameeya dadkan maraykan xoolaha dadka qaar way diiwaan geliyaan meel baa jirta xoolaha laga diiwaan geliyo marka marka xoolaha la diiwaan geliyo dee magacooda iyo halkay kasoo jeedaan iyo magaranaysa hataa riyahan oo kale orgidii iyo dhashay iyo magaranaysa dee waa meel loo tixraac ay leeyihiin marka xoolahaas xo- riyahaas riyaha kale ama xoo- xoolaha diiwaan gashaniba guud ahaan xoolaha aan diiwaan gashanayn way way ka qaalisan yihin mar haddee meel loo raaco ayay kuwaas leeyihiin marka gabadhii markii ay sida diiwaan geli waxaa la yidhi soo caddee xoolahan dee halka ka yimaadeen Ciddi dhashay.
ciddii dhashay Eh, de waa in la- waa in la ogaadaa moogta inay cad- eh, hilibkooda mala ma kala macaan ma- ma- may kana caana badiyaan de kole wax wax dee dad iyo xoola waa meel wax loo tixraaco iyo meelaa dee wax- meelay kasoo jeedaan aanay aan aan la garanayn amaba de lo- ama loo qanciyo baa de iibsana cidda iibsanayso la yidhaha waa hal- halkaasay ka yimaadaan in noocaasi hahay dee tusaale ahaan iminka dee markaad tiraahdo cisaamaha wax laga keenay haddii ilaha raali ka noqdo dee ba- magaranaysa dee eh, gobolada dhexe iyo dee waa waa la sheegi jiray caabud waaqiyo halkaa riyo dhaadheer ayaa dee ka iman jiray moogta berigi seeladii barco berigi marka eh, waxaa la yidhi dee soo sheeg baa soo caddee riyahanay meesha ay asal ahaan ku aruuraan socda ha kadib waxay ku noqotay dadkii ay ka iibsatay tiri ama ii soo caddeeya riyahan dee orgidii bashay ama lacagteedii ii soo celiya haddii la diiwaan gelin waaye dee shan riyaal adigu ma orgidii eh, ku orgootay riyihii dhalay deesalasoo loo helayaa waa gaagta cabdixaafid markaa waatan raadinaysaa dheneedii baysan u raadinaysaa ma siiyeenoo dee dabcan raacaasi tala way ma ay siinin Haye.
oo dee iyaga laftoodaaba laga yaaba inaan garanaynin laakiin waxaa dhacday inay dee isku waasheen oo gabadhu xitaa qoladani meesha ay xoolaha ku dhaqdo xeradooda ay dhowr jeer gashay oo dee Haye.
dhulkan dee xero markay xidhan tahay dee inaad iska dhex gasho dee lama ogola Qofka haddii dee- haddaan dee qofku dee meel wadiiqa dee da- shacabku dee mari kara aanay lahayn xataa booliiska loogu yeedhay oo saddex jeer ay ninkii madaxii booliiska ee deegaanka ay degan yihiin uu yimi oo uu dee dhex galay oo dacwad baa rinta gaadhay markaa markii dambe dee iyaduna ay dal ay ay door biday cabdixakiin inay dacwoto si lacagteedii loogu celiyo aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo sheekadaasi inala wadaagayey bal inta aynaan xubinta hal abuurka u gudbin aynu wada dhegaysanno codka fanaanada xaryama khaliif magow
asalkaba hurdada aniga oo ku araguma onsada islaarankaago asalkaba hurdada aniga oo ku araguma onsada islaarankan kuwa noolayaa maagsa adma igu silo arrinkayla qabo Thank أدنى يبشلو أبن خيل قبر
aynu intaasi kaga soo nimaadno heestaasi ay codkeeda inagu soo gaarsiinaysay fanaanada xariima khaliif magool isla markaana aynu barnaamijkeena caweyska washington hore ugu sii soconno ugogoyahay gablada ugoyoga uga
markanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qayb kaloo ka mida waraysi uu barnaamijka caweyska washington siiyey abwaan amiin cumar barkhad oo ku magac dheen amiin samadoon kaasoo uu kaga warramayey waayihiisa fanka isagoo qaybiyaad hore u soo dhegaysateen ay nagula wadaagay heesa doora oo jacayl u badan kuwaasoo u curiyey islamarkaana ka mida heesaha muddooyinka dambe la dhegaystay amaba caanbaxay bal haddaba dhegaystayaal waxaaynu sii anbaqaadi doonnaa halkii toddobaadkii hore inoo joogay waraysigu dee dugsi baad furtay muddo dhexdii ahayd aqoonta iyo weliba waayaha iyo maxaan ku idhaahdaa wuxuu yahay lagu baranaya jacaylku ha ana markaan arkay waxaan is ihi maskadi ma iska diiwaan gelisaa waxaan filayaa waxaan filayaa weli in ardaydii la qaadanaya aanu xidhmin dee horta em, waxa weeyaan iskuulkaasi horta waa iskuul mar baan horta jirin iskuul talo ma furtaa in adeer jacaylka lagu barto oo ma ka shaqaalaysiisaa macallimiin howna mooyaane halka mid kale koodhanay marka huunna maxay kaga duwan tahay waxa kale ma maxaad u dooratay dee howna waxaa jiri malaha waa beriisaas soomaaliya ah
marka dabacsanaan baad u dooratay iyo naxariis miya
Eesh, ha ha marka macallimiin yaryaroo howna koodhanaysa oo ku soo dhaweynaysa Em, dugsi meel yaroo carabi ka mamnuuc tahay farxadoo keliyin la ogol yahay iskuul horta nidaamkaas oo kalaa mar baan kuma samaysaa dee macallimiintii baan weli raadinayaa haye Cab- cabdixakiim adnoo xanu adnoo inaad adnoo inaad maamulo weyn ka noqonaysaan malaynaya horta arday ardaynimo ardaynimo ka bilaabi doonaa este eesteeriyadeeda haddaan soo qabto dabcan hadda heesumay ku koobantaan filaya waxaad tidhi dugsiga barashada jacaylka dersiga lagu dhigo xaqdhowrka adaa dalaa leeyi maray adaa dara lay baray haa haddaba waad si waddo waxaad tidhi dalxiis waxaa iigu filan haye dalxiis waxaa iigu filan qiimada araggaaga wacan ya salaam ya salaam haddaan dada uurka hoose afkaan magacaaga deynin ibnaha adigaa xukuma adaa degelada qalbiga markaa waxay ahayd heesta la joog qaadi jirtay Een, laxanka iyo muusigaba waxaa lahaa maftuux cadceed heesaan waqti hore sameeyey bay ahayd Een, marka laakiin dee iyadu heesaha caadiga aynu barno unbay ka mid ahayde laakiin wax mataqaanaa istriyo ay leedahay ma jirto Mhm.
anuunba anuunba anuunba yiri talow dugsiga waa loo baahan yahay malahe Mhm.
ma furtaa markaasaan tiri talow haddana ma waxaad ka furtaa gidil sicir gaabo haye haye haye labada deegaan maxaad u dooratay kolley adu meel wada cagaara laga Dee horta waa halka ugu cagaar badan Ah, marka meel cagaara baad eeganaysa maayo ree ree ree kolley dadkiina dhegeysan doona qaar badan oo ree cirgaabo ku jiraan Een, walaal asxaab horta waxaan niman ka badan oo ree cirgaabo asxaab nahay dabadeedna dabadeedna waxay yidhahdaan waa nin oo cirgaabana waa soo arag haye haye adigoo cirgaabo soo arkay baad gabil ku sheegtaa golobkii cagaarnaa gaar yara xishoone haye haye markaasaan yidhi waa nin oo dee cirgaabo cagaaroo keliya kuma soo arage lo fara badanna waan ku soo arkay idin kuwa looda ugu badan baad daqataan magaciina dhaqan raaciseen haye gariinka ugu badanna cirgaabo ku yaalaa anaguna magacii baan qaadanay dee waa baraasin maxaa leeyihi haye haye
oo la kala joogaa haa
haddaan dada uurka hoose afkaan magacaaga deynin jibnaha adiga xukuma adaa degalada qalbiga sidii sawirkii dul sudan oo haddaan dada uurka hoose afkaan magacaaga deynin jibnaha adiga xukuma adaa degalada qalbiga sidii sawirkii dul sudan dugsiga barashada jacaylka darsiga lagu dhigo xaqdhowrka adaa dar ale ibaray ibaray dar ale ibaray dalxiis waxaa iigu filan qiimada araga gawacan dugsiga barashada jacaylka darsiga lagu dhigo xaqdhowrka adaa dar ale ibaray ibaray dar ale ibaray dalxiis waxaa iigu filan qiimada aragaaga wacaane indhaha tahay dugso siday qoraxdu ma dayaxaa kahiya ugu deeqda nuurka adaa ku dawaar samaanka kahiya ugu deeqda nuurka adaa ku dawaar samaanka indhahan wax ku daawadayo waxaad ii tahay dugso siday qoraxduba dayaxa kahiyo ugu deeqa nuurka adaa ku dawaar samaanka kahiyo ugu deeqa nuurka adaa ku dawaar samaanka
wagaag in amiin samadoon heesta muna haddaa soo qaato heestaasi saan qiyaasaya waa waa si bilowgii ugu horreeyay caan baxayaad samaysay baan filaya haa Een, horta muna waxay ahayd hees saamaynteeda leh haye markaan qorayna isma lahayn horta saamayn intaa leeg bay yeelan doontaa haye mararka qaar suugaantu waxaad daremaysaa madaha samada laga wadaayo heesoo aad wakti badan geystay oo tacab fara badan kaaga baxay baa laga yaabaa in bulshada horgaari waayaan heeso kale oo heesaha caadiga dee layska qor ka midana waxaa laga yaabaa in samadaa gasho aad iyo aad horta mar walba dee mar kastood adigu wax qorto dee falcelinta adigu marhiga bulshadaale oo qofba waxa laga yaaba inay kaalmo buuxso aad iyo aad Een, horta muna waxay ka hadlaysay nin dhalinyaro ah een, oo jooga qurbaha gabadhiisina ay kala noqdo inan markaa oo inan markaa xiriir ka dhexeeyo Een, inantaa waqti badan ay wada socdeen Een, xaalado fara badan ay isla soo mareen oo een, inantaasi ay inanka xaalado fara badan kala dabaalatay kala fog isna yurub buu joogay ina maraykan buu joogtay laba qaardood bay kala joogaan in dad iyaga u yaro dadawaayey yaro kala geeyaan oo ay damceen laakiin ay ka gudbeen Mhm.
deedna markii dambe ee hawshoodu isku soo dhadhawaatay ayuu ila soo xiriiray inanku waxay guriyeen intuu naadigo dhan iga sheekeeyey ayuu wani ilaahayntiisa tahaye intaan maanta odhan lahaa adigu idhe mar haddaan anigu wax tirin karay inantaa aan jecelahay inaan idhi wax kale waan ugu abaalgudana garan waayey ii sugaameeba ku yiri waxaa ii suugaameen oo intaan odhan lahaa isad xaggayga istaagtooyde markaasigii baan ereyadii ku qoray Een, sidii buu guulaysiinba ku qaaday nabil bilana ku laxmiyey sidii heesta kusoo baxday dee waa tii soomaali maxamuud oo dhan gaadhay dee ilaa imikadaasi saaminteedii daba socotaa oo mararka qaar waxaa lagu odhan jiray een, dee suuqiyada iga soo xidhxidhacad xakiinoo haye elemin dhalinyaraha baan ahay inan baan isbaranayna markaasan iskala hadlayaa haye markaasay ku odhanayaa soodi soodigi lahaa nafteydii nafteydii haa sidagilaa naftiga nafteedii ola aamunimeeda miyaad kaa tagteen munidee wada ee gabadhaadi gabadhaas heesta u samaysay aa walaal anigu halkaasadaa dareen jirsi galaysaa moog suuqiyga soo xidhxidha sharaxaadka aad ka gelaysa halkaas aad iyo aad wayana waa hadda way ku maqlayaan baan filaya ninkaa ha laga warhayaan leenahay heestaasi meel kale meel kale ku socotaan leenahay wuu iska wuu iska joogaa wuu iska joogaa Ah, exactly waa.
muunahay nolosheedii nafteeda nafteedii inuda habeerkiyo jirhka daashiyey nabi yuusufe markaan ku helaan nasto karaystani taaqade muunahay nolosheedii nafteeda nafteedii inuda habeerkiyo jirhka dhashii nabi yuusufe markaan ku helaa nasto karaystani taaqade niyadiya qalbigii bukaade adibu soo noolayasayo noolayasayo laha waxa dumar facaya nabadiinaanile waxa noloshaydaho noloshaydaho niyadiya qalbigii bukaade adibu soo noolayasayo noolayasayo laha waxa dumar facaya nabadiinaanile waxa noloshaydaho noloshaydaho waxa i ifacaashaqu hanuuro hanaa xusidii dhallaanka ha ifacaashaqu hanuuro hanaa xusidii dhallaanka ha ifacaashaqu hanuuro hanaa xusidii dhallaanka ha ifacaashaqu hanuuro hanaa xusidii dhallaanka
guud ahaana barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
muunahay nolosheedii ina qeyroobiida ah ilaanteed lama nasta hadday nabaliyahay cadceeduna leeyahay cabdixakiim maxamuud shirwac ayaana soo jeedinaya caweyska washington